بلغ عاصمة النجار هو أمامه شاطئ النجار لكم بشيء شعب دول كتنادر ومدى طيب ودورة البدراج وشكها جرام بجال كتبن كالصابة وزكة صابة maamulaha shirkadda dawakil group cabdirashiid ducaale oo sheegay in loo baahan yahay in shacabka ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka tobaniyo qof oo ku dhaawacmay isqudacyo dhex maray ciidamo booliis ah iyo dhalinyarada gudagudoona
soo gudbinta Aw, gardaa warkood!
warkageliyey sagal holselaris Magaalada shirkadda Tlaatifa.
sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol gram Sarewa.
soddon gram iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays Libyas- baasta indomi Soomaaliya.
shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa duhurnimo axad ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddexda sebtembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye warka duur haatana kusoo dhawaada
ugu horaan aynu ku bilownaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan degmada maxaas ee gobolka hiiraan awhardeex ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa maanta ku wajahan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabeelle ujeedka safarka madaxweynaha ee maxaas ayaa waxa uu yahay dardargelinta howlgalka lagula dagaalamayo al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid a gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud mudug ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle shalay ayay ahayd markii maxaas lagu soo dhaweeyey xubno uu hogaaminayay wasiirka batroolka ee dowlada federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo saraakiil ciidan qabanqaabada lagu soo dhaweynayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haatan ka socota degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana aada looga dareemayaa gudaha degmada iyo hareeraheeda waxaa la joojiyey isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmadaas waxaana la xiray wadooyin waaweyn oo soo gala gudaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan si ammaanka loo adkeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey ku sugnaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug halkaas oo uu kala socday howlgalka ciidan ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab lama oga in madaxweynuhu uu sii joogi doono maxaas waxaase la filayaa in waxgaradka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada uu kala hadli doono xoojinta duulaanka ka dhanka ah al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo qeybo ka mid a hirshabeelle wararka qaar waxa ay sheegayaan in loo soo weecin doono degmada maxaas ee gobolka hiiraan hogaanka howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee looga saarayo deegaanada galmudug iyo qeybo ka mid ah dowlad goboleedka hirshabeelle abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
fogeysiis farxad haddii aad joogtid dalalka midooda yurub u k kanada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet ayadoo ku gaaraysa in xarunta gobolka baay ugu horeyn gudoomiye hore mursal oo haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda federaalka ku bogaadiyey duulaanka ay ku qaaday al-shabaab kaasi oo hadda dagaalkii amase xoogiisa uu ka socdo deegaanada galmudug iyo hirshabeelle maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa intaasi kadib uh, waxa uu si adag kaga hadlay wadaonka al-shabaab ay geliyeen magaalada baydhabo isagoo tilmaamay uh, in aan la geli karin lagana bixi karin magaalada baydhabo
ka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan ka soo qaadno caasimadda kumulgaarka ah baydhabo hal kilomitir lagama soo bixi karo lamana tegi karo way go-doonsan tahay waa la socotaan degmooyin ayaa waxaa go-doonsan toban i dhowr sano aan waxyaabaha daruuriyaadka u gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashiin soo waday ama dameer wax ku rarnaayeen oo qof shacaba isticmaalayay waxaad dareemi kartaan dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dal- dalkiina inaad ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxay la tahay in loo istaago teedi kale nidaamka ka jira meesha meesha een, waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu safka hore uu taagan yahay inta kaleoo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaallo waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad duwaabisid inaad towjiih siisid inaad dagaalgelisid inay iska qaadaan heeryadaas gumaysi ee khawaariijta ay saareen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinayaa taageerada ay u hayaan dowladda soomaaliyeed aad iyo aad umahadsantihiin
hadalka gudoomiya mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo bangiga salaam soomaaliya koonfur galbeed intooda badan ay haatan ka socdaan howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ah waxaana sidoo kale la filayaa in kadib maamulada hirshabelle iyo galmudug ay dowladda awoodeeda isugu geyso deegaanada maamulka koonfur galbeed
markan eh, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ayaa magaalada dhuusamareeb waxa uu kulan kula qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataaxiil kacse
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadu ah dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu kulan uu la qaatay wafdi markaasi ka socda qaramada midoobey isagoo markaasi kala hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wafdigan uu magaalada dhuusamareeb uu ku qaabilay horkacayay ama ahaa waa wafdigii madaxweynaha uu markaasi dhuusamareeb uu ku qaabilay ayaa waxaa horkacayay kaaliyaha xogeyaha guud ee waaxda taageerada howlgallada atul keyr kaasoo booqasho rasmi ah uga bilaabaneysa gudaha soomaaliya war laga soo xigtay ama lasoo dhigay barta ee madaxtooyada soomaaliya ee lagu shaaciyey in madaxweynaha iyo weliba kaaliyaha ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo qeybo ka mid ah gobolada dalka ay ka socdaan iyo weliba sidii markaasi ee bixitaanka ciidamada admis iyo weliba taageerada ee onsos ee soomaaliya kadib bixitaanka admis waxaana dhankiisa kaaliyaha uu sheegay in waxaana dhankiisa kaaliyaha uu dowladda soomaaliya uu ku ammaanay siday markaasi ay ugu- isaga kaashanayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo gulufka markaa ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu kaaliyahu u sheegay in dowladiisu ay ka go-an tahay sidii markaa ay guud ahaan gobolada dalka ama meelaha ay kaga sugiyiin dalka ay ka saari lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena duqa muqdisho ayaa shacabka gobolka banaadir ugu baaqay inay dowladda federaalka ka taageeraan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda wariyahena cabdisalaam juula shaakir ayaa sii dheereynaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali oo ka qaybgalayay kulan lagu taageerayay howlgallada lagula dagaalamaya al-shabaab ayaa sheegay in dhammaan shacabka gobolka banaadir looga baahan yahay in si wadajira uga qayb qaalaan dagaalka al-shabaab duqa muqdisho ayaa waxa uu bogaadiyey guulaha ciidamada iyo kuwa deegaanka ay kasoo hooyeen howlgalka socdaa waxauna ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada faray in ay muujiyaan kaalintooda ku aadan dagaalka dadka kulamada loogu arinsanayo ka qaybgalka dagaalka aan imaan ama ka dhuumanaya cabsi shabaab awgeed waxaan tusaynaa in sida cadowga ay uga cabsanayaan si lamida nooga cabsadaan xabsiga ayaana la dhigayaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka dalka waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka iyadoona deegaano badan laga saaray shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa in muddo ah ku sugan magaalada dhuusamareeb halkaas uu ka wado dardargelinta dagaalada lagula jiro al-shabaab waxa uuna sidoo kale maanta kusii jeedaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan mahadsanid cabdisalaam jawle kulan lagu so- waa kulan su-aalo lagu weydiinayay mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaa loo qabtay magaalada kismaayo sida warkan ugu faahfaahinayo nuurmuxuudin ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maanta lagu qabtay kulan su-aalo lagu weydiinayey maamulka degmada kismaayo iyadoo ay goobjoog ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda dowladda hoose mudane axmed afey cabdi agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo farxaan maxamuud faarax iyo cabdifataax aadan cabdulaahi agaasimaha waaxda deegaanka iyo cimilada kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay oo markaasi su-aalo ku aadan caqabadaha iyo waxqabadka dowladda hoose weydiinayay mas-uuliyiinta qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada kismaayo iyo guddoomiyeyaasha xaafadaha magaalada waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxqabadka dowladda hoose guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda dowladda hoose mudane axmed farey cabdi iyadoo intaasi kadib maamulka degmada ay su-aalo weydiiyeen dadkii ka soo qayb galay kulanka maantay arrintaani waa arrin aan degmo ahaan iyo maamul ahaan si gaara uga faraxsannahay in bulshada su-aala naga weydiisa hawsha aan u hayno ee naloo igmaday intaa kadib waxaan rabaa wax yar oo dulmara inaan ka sheego degmadii iyo waxa ay qabato iyo waxa u qabsoomay iyo waxa ay rabta inay qabato sida aad ognahay waxaa jiro laamiyo magaalada kismaayo laga hirgeliyey toddoba laami oo misdeed kilomitir ah haddana gabagaba marhayo oo ay u harsan tahay sidewalki iyo outfulki meeshii marshabiyetiga ahayd dadku marhayeen iyo meeshii biyaha baashii biyaha qaadaysay ee badda ku daraysay ee badda qoryooley oo ka daraysay magaaladii biyihii ka qaadaysay wuxuu inoo marayaa meel fiican intaa unbaa ka hartay intaa markii laga soo gudbo waxaa xigi doona fayska labaad ee ah dhismaha laamiga iyo wadooyinka inta ka hartay waxaa kaloo intaa jira oo hadda bilow inoo ah dowladda hoosena ay rabtaa inay qabato dhareynta magaalada waxaa qorshaysan oo hadda la bilaabay dhareynta magaalada ilaa iyo kun geed wax ku dhowaa magaalada hadda lagu beeray oo bixitaankooda meel fiican marayo waxaana inoo qorshaysan oo ka dowlad hoose ahaan iyo maamulba inoo qorshaysan shanta sano soo socoto ilaa konton kun oo geed inaan magaaladan ku beerno oo ay noqoto kismaayo laami ah oo geeda leh oo wada cagaaran waa qorshaha maamulka dowladda hoose u dhigan su-aasheedu xilidaad gudoomiye aragtidaada ma kula tahay in mashaariicda dowladda hoose lagu fuliyo ama lagu saleeyo mudnaanta baahiyaha shacabka su-aasheydu waxay ku socotaa gudoomiyaha guulwada iyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada waxaan rabay inaan weydiiyo sidaan ognahay xaafadda guulwade waxaa ka jirtay arin magaranaysaa ee bulshada hadday isku tagtay ay rabtay in ay sameysado sameysato wado oo hawsheeda ay bilaabeen bulshada contribution ama lacag hadday iska aruuriyeen ay rabeen magaranaysaa hawsh wadadaas inay bilaabaan waxaa jirto oo aan ogeyn in degmada ay soo jeedisay amar ah in la joojiyo welina ma huba in la fasaxayo in kalo marka maxaa dowladda uga qorshaysan isku tashigii bulshada ay sameynaysay wadadaas ay rabto inay sameysato maxaa dowladda uga qorshaysan oo ay na weydiisay idil kaafi cusbaan oo ahayd baahiyaha bulshada in lagu saleeyo mashaariicda adeegyada dowladda hoose ay bixiso su-aashaasi waxaan u daynayaa agaasimaha arrimaha bulshada su-aasha labaad oo ina weydiiyey maxamed cali maxamed oo ahayd bulshada xaafadda guulwade inay bulshadii si isxilqaana iyadoo ay isugu dayday inay wadadii dhisato maamul ahaan iyo ka dowlad hoose ahaan xaggee maxaa idinkaga qorshaysan miyaad noo maqantihiin mase mase saasaad nooga aamusteen baan u fahmay baashu inay tahay wadadaas dowladda hoose way u maqan tahay ayadaa qorshe usoo wado walaashay idil su-aasheena weydiisay mashaariicda ee bixiso dowladda hoose ma lagu saleeyaa baahiyaha bulshada haa anna marka haa dhaha inaan sabayaan rabaa oon dul istaago idinkana markhaati aad ka noqoto waxaan is weydiinaa mar walbaba maxaa bulshada dan u ah oo loo sameeya haddii hadda laisku barbardhigo bulshada ceelha loo qabo iti isku dhowba ama blog ah ay ka isticmaalaan iyo bulshada wadaha loo sameeyo waxaa aada u qaadanaa labada way fiican laakiin hadda baahida markaa taagan bulshada in loo sameeyo wadooyin waa waa qorsheynta ama waxyaalaha aan waxaa weeye aan ugu talagalnay in lagu saleeyo fikirka ama baahida bulshada
maamulaha shirkadda dahab ay ka shaqeeyaan nabadda iyo sidoo kale ee horumarka
shiil guruub cabdirashiid ducaale ayaa ardayda jaamacadda camuud kala qayb galay munaasabadda qalinjabintooda ardaydan oo ah dufcaddii labiyo labaatanaad ayuu maamuluhu ku dhiirigeliyey hal-abuurka ganacsiga iyo xoojinta nabadda dadkii ka hadlay xafladda qalinjabinta ee jaamacadda camuud ayaa sheegay in maamulaha dahabshiil guruub cabdirashiid ducaale uu yahay deeqbixiye ama qaaraanbixiyaha ugu ballaaran arrimaha waxbarashada cabdirashiid ducaale maamulaha dahabshiil guruub ah ayaa u hambaliyeeyey ardayda qalinjabinaysa isagoona u rajeeyey mustaqbal wax
aad baan ugu aqoonsi badanahay aad kala soo qayb qaato xafladana idinku leedihiin oo maanta ah taad u garajuweyn karayseen taasoo kuyaabkiinta aad geliseen oo maalin iyo habeenka aad ku shaqaynayseen inaad garajuweyn karaysaan ilaahay digriga idinka dhigo digri khayr qaba mid aad ku guulaysataan mid dalka iyo aqoonta iyo cil walbana sii kordhiya waalidkii idin dhalay ee halkaa ku faraxsan la-aantood aydaan digriyada maanta qaatin aan aydaan idis fixgal ilaahay ka sugno iyagana sidaas ileeg waynu waxaanaynaynaa in uu ajarna ka siiyo dadaalka ay sameeyeenna ay aad faa'iidadeedii aada wax ku tari doontaan waalidkeena tacliintu way loogahay qiimahay leedahay ama jaamacaduhu ama markeeda yaraa jaamacad weyn ka weli jirin idateen inaad wadankiisa jaamacada ku barataan oo aad ka heshaan oo idan u baahnayn aad qurbaha qabataan waxaa soo kaloo jira digrii qayb buu ka yahay horumar laakiin maaha midka ka dhigaya complete digrii baan qaatay macnaheedu maaha shaqaad helaysaa markiiba maaha shaqaad samaysan kartaa markiiba noloshu horay usii soconaysaa oo dadaalka halkaa inaad ka sii wadaan ayaan kula talinayaa digri iyo digri la-aanba noloshu waxay ugu xidhan tahay dadaal iyo tacab waxaan kaloo doonayaa ardaydii aan digriga qaadan in aanay niyad jabin dad dad baa jira ninka digriga qaadan oo guulaystay haddana macnaheedu maaha digri baa geeday dadka kalaa kaa aqoon badan ama kaa maskax badan digrigu waa qayb ka mid ah sida baasaboo uwada marka intaasniyadina haddaad tacliim doonaysaan nasiib wata haddaad shaqo abuuraysaanna abuura haddaad shaqo raadsanaysaan raadsada waxaan doonayaa inaan ardayda maanta garaajuweed garaysay iyo ciddiina daawanaysaba aan xusuusiyo ama dhammaanteen is xusuusino qayb waxaa ka qaadatay digriyadaa qaadataan nabad haddaanay nabadi jirin taclini ma jirto haddaan nabadi jirin digrii ma jiro haddaan nabadi jirin ganacsi ma jiro haddaan nabadi jirin horumari ma jirto mustaqbalku waa nabadda ha laga wada shaqeeyo meel walba nabadda meel gaara maaha gobol walba dhul walba qof walba mas-uuliyad gaara baa saaran siduu nabadda ay meel walba uga heli lahayd cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel